فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa shan iyo tobanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada qodobada toddobaadkan aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah muhiimad intee la-eg ayay ikhlaaska iyo mutaabacadu u leeyihiin acmaasha wanaagsan waxaad maqli doontaan warbixin aan kaga hadlayno arrimahaasi maxaanuu ka ognahay hijradii muslimiinta ee dhulka alxabashah iyo asbaabihii keenay inay muslimiintu u soo hijroodaan dhulkaasi warbixin ayaad maqli doontaan inta uu barnaamij ku socdo insha allah barnaamijka waxaa qayb ka ah xalqada saddex iyo tobnaad ee taxnaha fasiiru ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal بتوبيخ علمت فهل عملت رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aanu ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka muhiimad intee la eg ayay ikhlaaska iyo mutaabacadu u leeyihiin acmaasha wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan oo uu soo jeedinayo walaalkayn yaasir cabdallah إخلاص إخلاص إخلاص يا مؤمنين إخلاص إخلاص إخلاص ikhlaaska iyo mutaabacadu waa dubdhexaadka camal kasta oo allaah looga dhowaado islamarkaana loo sameeyo isaga dartii iyadoo laga rajaynayo abaalmarin lagana baqayo ciqaabtiisa dhanka kale waxaa lama huraan ah in la iska ilaaliyo ikhlaaska waxyaabaha meesha ka saaraya oo ay ka mid yihiin shirkiga istutuska sumcadda is-aanbixinta iyo in magac iyo mal aad ku dhex yeelato dadka إخلاص إخلاص يا مؤمنين إخلاص إخلاص إخلاص
rabbi wuxuu kitaabkiisa qur-aanka kariimka inooga amray ikhlaaska iyo inaan isaga keligii cibaadada u gaar yeelno iyo inaan ku dadaalno arrinkaasi si aysan camaladeennu u noqon kuwo waxba kama jiraan ah sidoo kale aanan uga biirin kuwa hoogay ee tacabkooda ba'ay allah sareeye wuxuu kitaabkiisa sharafta badan ku yidhi وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمه
sidoo kale wuxuu aayad kale ku yidhi قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ikhlaaska oo lagu lamaano niyad wanaagsan iyo in allaha looga run sheego camalka la qabanayo wuxuu qofka bini'aadamka ah ku gaaraa meel uusan ku gaarin camalkiisa xadiidu jaabir bin cabdilaahi radia allaahu canhu ka wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa sheegaya in nebiga sala allahu calayhi wasalam saxaabadii ka soo laabatay duulaankii tabuuk ugu warramay inay jiraan rag ku sugan madiina oo haddii ay socdaan iyo haddii ay tog maraanba la jiraa lana wadaagayaan ajarka laga helayo camalka ay qabanayaan saxaabaduna waxay weydiiyeen arrinkaasi rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxayna ku dhaheen siday noola jiraan iyagoo madiina ku sugan wuxuuna u sheegay inuu rabay xanuun waxaa xaqiiqo ah in qofka insaanka uu camalkiisa aan allah dartiisa loola jeedin uu hal bacaad lagu lisay ka noqonayo isagoo weliba ku daalaya dadaal fara badanna ku bixinaya camalka waxaa baabi'iya ikhlaas la'aanta waayo laba qof ayaa samaynaya hal camal iyagoo weliba ku bixinaya dadaal siman markaas ayaa midkood camalkiisu waxba kama jiraan noqonaya maadaama uu markii horeba allaha dartiisa ka ahayn oo lagu doonayey dano kale waxaa arrinkaasi si wanaagsan u caddeeyey xadiidka aadka loo wada yaqaano ee wariyey cumar bin khataab radiallaahu canhu wuxuuna xadiidka ku qoran yahay bukhaari iyo muslim cumar wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulka sala allahu calayhi wasallam odhanaya انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه xadiidkan markay culimmadu sharxayaan waxay sheegaan qiso tusaale cad u ah qisadu waxay ka waramaysaa nin magaalada maka almukarama ka soo hijrooday xilligii ay rasuulka sala allahu calayhi wasallam iyo saxaabidu ka soo hijroodeen balse isaga lahaa dano kale oo waxaa la sheegaa inay hijrootay gabar muslimada oo u jeclaa islamarkaana doonayay inuu guursado gabadhaas ayuu uga soo baxay maka almukarama isagoo u soo hijrooday almadiina hase ahaatee camalkiisa lama aqbalin waana lagu celiyey maadaama uu noqon waayey mid allah dartiisa loola jeedo camal kasta oo khayr ah waxaa lafdhabar u ah laba shay waana ikhlaaska oo ah camalka allah dartiisa loola yimaado iyo mutaabacada oo ah inuu waafaqsan yahay hadyigii nebiga sala allahu calayhi wasallam qofka markuu niyaddiisa baro inay camalka khayrka allah dartiisa ula timaado wuxuu ikhlaaskaasi horseedaa inuu marka dambe ka tago caadaadka aan wanaagsanayn iyo waxyaabaha naftiisu jeceshahay wuxuuna u kaxeeyaa dhanka cibaadada adilada qur-aanka iyo axaadiidta ku timid mowduuca ikhlaaska aad ayay u fara badan yihiin hase ahaatee waxaan jeclaysanay inaan dadka muslimiinta aan ku baraarujino arrinkaasi muhiimka ah هو الرحيم إخلاص إخلاص إخلاص يا مؤمنين إخلاص إخلاص إخلاص يا مسلمين زكوا إنا لله فالملك كله لله بروا عباد الله يا فوز المحسنين إخلاص ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا
barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan maxaanu ka ognahay hijradii muslimiinta ee dhulka alxabashah iyo asbaabihii keenay inay muslimiintu u soo hijroodaan dhulkaasi waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan oo uu soo jeedinayo walaalkayn moxamed sheekh cali خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا markii ay qoraysh dhibaatada ku kordhisay muslimiinta ku sugnaa maka waxa uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam u soo jeediyey inay hijroodaan iyagoo diinkooda la baxsanaya naftoodana ka badbaadinaya dhibaatada ay kala kulmayeen qoraysh waxa uu suubanaha dhulka alxabasha ugu dooray iyadoo uu halkaasi ka talinayay boqor caadil ah oon agtiisa cidna lagu dulmin hijradaas ayaana ahayd tii ugu horeysay oo ay muslimiinta kaga baxaan maka waxayna ku beegneed sanadkii shanaad ee bicithada nebiga waxayna tirada saxaabada hijroota ay ahayd toban rag ah iyo afar dumar ah kuwaas oo uu ku jiray cuthmaan bin cafaan iyo xaaskiisa ruqiya oo ahayd gabadhii uu dhalay rasuulka sala allahu calayhi wasalam abuusalamah iyo xaaskiisa oo ahayd umusalamah cabdiraxmaan bin cawf cuthmaan bin madcuun iyo saxaabo kale allaha ka raali noqdee الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا
waxay maka ka baxeen iyagoo isqarinaya ilaa ay gaaraan badda waxay raaceen doon u socota dhulka alxabasha markii quraysh qabarkooda ogaatayna way soo dabagashay balse waa ay sii socdeen iyagoo kaashanaya ilaalada allah waxayna gaareen alxabasha iyagoo amni haysta ayna halkaasi ku sugayeen inta ka dhiman rajab iyo bilaha shacbaan iyo ramadaan waxayna ahayd hijiradii ugu horeysay ay muslimiinta ku aadaan dhulkaas dhacdooyinkii hijrada labaad ee dhulka alxabasha ay muxaqiqiintu sheegayaan inay ahayd dabayaaqadii bishii tobanaad iyo horaantii bishii koob iyo tobanaad ee hijriyada qoraysh ayaa kordhisay dhibaatada ay ku haysay muslimiinta lagu dhibaateeyey diintooda iyo naftooda waxuuna rasuulka sala allahu calayhi wasalam mar kale ku amray inay u hijroodaan dhulka alxabasha waxaana ka baxay dhowr iyo siddeetan rag ah iyo siddeed iyo toban haween ah waxaana rag hijrooday ka mid ahaa jacfar bin abi daalib iyo xaaskiisa asma bintu cumays allaha ka wada raali noqdee asbaabihii keenay hijiradii dhulka alxabasha waxaa koow ka ahaa tacdiibkii iyo dhibaatadii ay quraysh ku haysay muslimiinta wax ku dhow shan sano oo ay dacwada si hoose ku socotay waxay quraysh wixii karaankeeda ahaa isu geysay joojinta dacwadaas si ay u hor istaagaan markay arkeen sugnaanta nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa waxay bilaabeen inay caradooda kala duldhacaan muslimiinta iyagoo wax waliba ay awoodeen ay soo geeyeen sidii ay u tacdiibin lahaayeen muslimiinta waxaa sidoo kale asbaabaha keenay hijradaasi ka mid ahaa ilaalinta islaamka muslimiinta waxay amni ku haysteen boqorkii najaashi agtiisa wixii natiijo ah ee ka dhashay hijradaas ayaana daliil u ahaa xeelid dheerida nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo xigmadiisii oo ku aadanayd maareynta arrimaha dadkiisa hijradaasi kuma koobnin oo keliya fuqurada iyo mustadacfiinta ku sugnaa maka balse waxay u badnaayeen kuwo awood iyo maalba lahaa sida cuthmaan binu cafaan iyo cabdiraxmaan binu cawf taasi oo xoojinaysa in sababta hijrada aysan ahayn oo keliya dacfi haystay muslimiinta balse ay jireen asbaabo kale oo ku riixayay inay hijroodaan marka laga hadlo arrinta la xiriirta waxauu rasuulka sala allahu calayhi wasalam u doortay in saxaabada u hijroodaan dhulka alxabasha taas oo noqotay halkii ugu horreysay ay muslimiinta u hijroodaan waxay ahayd dhowr arrimood waa iyadoo dhulkaasi aysan degin qabaa'ilka carbeed taas aysan quraysh ka soo xiratay albaabka ah inay isbahaysi la samaystaan boqortooyadii uu hogaaminayay najaashi in boqorkii najaashi uu ahaa nin cadaaladda ku caanbaxay ayna sameeyaan awood ka dhan ah muslimiinta sababo ku aadan isagoo ku dhaqmaya kutubta injiilka iyo towraadka reer maka ayaana ku garanaya arrinkaas maadaama ay ganacsiga isdhaafsan jireen dadka ku nool dhulka xabashada ay ahaayeen nasaaro ahlulkitaab ah iyo in dhulkaasi uu ahaa mid ammaan iyo xasilooni ay ka jirto inkastoo dhulka alxabasha uu ka fogaa magaalada haddana waxa uu muhiim u ahaa muslimiinta sababtoo ah waxa ay ugu badbaadayeen dhibaatada ay kala kulmeeyeen gaaladii qureysheed in dhulkaasi uu ahaa mid madax bannaan marka laga hadlayo xagga siyaasadda oo aysan cidna gooni uma lahayn waxa uuna ahaa dhul magac ahaan xagga awoodda dhaqaale ahaan ganacsiga iyo dhaqaale ahaanbaa gooni u taagan qureysh oo aada ugu gubatay xasiloonida ay muslimiinta ku haystaan dhulka alxabasha ayaa waxay wafdi u dirtay boqorkii alnajaashi iyagoo ka dalbanaya inuu dib u soo celiyo muslimiinta waxayna ku dhaleecayeen inay ka tageen diinta awoowayaashooda aysanna qaadan diinta boqorkii najaashi balse najaashi ayaa dalbaday in loo keeno muslimiinta si uu wax uga ogaado sheekada quraysh markii ay muslimiinta u yimaadeen oo wax ka weydiye arrinta lagu haysto ayaa waxaa u jawaabay jacfar bin abi daalib isagoona u sheegay wixii jaahiliyada ah ay ku sugnaayeen oo cisyaan iyo faasiqnimo ah iyo waxay hadda ku sugan yihiin oo ah towxiidka allah iyo diinta islaamka isagoona uu qisooday tacdiibka ay kula kulmeen maka waxay isaga u doorteen ay tahay cadaaladda agtiisa taalla ee ah inaan dad agtiisa lagu dulminayn intaasi kadib najaashi ayaa ka dalbaday jacfar inuu ku akhriyo qaar ka mid ah waxyigii lagu soo dejiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam waxauna ku dul akhriyey aayadaha ugu horeeya ee suuratu maryama intaasi kadib najaashi ayaa ooyey ilaa iyo garkiisa ay ilinta ku buuxisay iyadoo ay qoomkiisa la wada ooyeen qureysh ayuuna u celiyey hadiyadooda iyagoo uu ku wargeliyey inuusan muslimiinta u gacangelin doonin iyagoo tacab hoge ayna dib ugu laabteen maka muslimiinta ayaa si nabadgelyo ah uga agnoolaa najaashi muslimiinta ayaa muddo dheer kadib waxay dib ugu soo laabteen dhulka alxabasha iyadoo ay dhaceen axdaaf iyo khasawaad dhowr ah rasuulka ayaana amray inay halkaasi sii joogaan isagoona aan horey uga soo celin markii ay dhacday furashadii khaybar dowladdii rasuulkana ay lugeeda isku taagtay ayuuna rasuulka sala allahu calayhi wasalam muhaajiriinta u diray cumar ibnu umaya si ay dib ugu soo noqdaan haddaba natiijooyinka hijiradii dhulka alxabasha waxaa ka mid ah inay ahayd mid albaabka u furtay dacwadii islaamka aysanna ku koobnaan oo keliya magaalada almadiina waxaana habboon in daaciga dhiifoon uusan dacwadiisa ku xidhin wakhti iyo makaan gooni ah haba ajiibi waayeenee dadka ugu yeeraya dacwada waxaa markaas u furan inuu bedelo makaanka faafinta dacwadana uusan joojin waxaa hijiradaasi muslimiinta ka saaciday inay diintooda ku sugnaadaan iyo inuu ku faafo meel ka baxsan magaalada maka almukarama haddaba hijiradii dhulka alxabasha ayaa waxaa ku sugan fawaa'id iyo natiijooyin kuwa ugu muuqda ay yihiin faafitaanka diinta islaamka iyo inay xoogaysato awoodda muslimiinta muhaajiriinta ayaana hijiradaasi ku lahaa mansilo weyn oo ay ka heleen allah iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam
لا مثيل لعزمهم هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس qaybaha dambe ee barnaamijka aqooniyo ogaal ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xalqada saddex iyo tobnaad ee taxanaha fasiru oo aan kaga hadlayno dhulka filistiin ee ku hoos jira gumaysiga yuhuudda الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق
falastiin waa dal carbeed oo ka mid ah dalalka dhaca dhulka barakaysan ee shaam juqraafi ahaanna ku yaala koonfur galbeed qaaradda aasiya wuxuu dhulkan hooy iyo xarun u ahaa dowlado badan islamarkaana waxa ugu fadhiyaa makaanad gaar ah maadaama uu ku yaallo masjidka barakaysan ee al aqsa oo ah halka loo dheelmiyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam makaanka juqraafiya muhiimka ah ee uu dhaco dalka falastiin ayaa ka dhigay dalkan isku xidhaha qaaradaha aasiya iyo afrika dhanka badahana isku xidho mediteraneyanka iyo badda cas waqooyi bari waxaa ka xiga filistiin dalka suuriya halka lubnaanna uu kaga beegan yahay waqooyiga iyadoo urdunna uu dhaco bariga filistiin halka badda mediteraneyankana ku taallo galbeedka iyadoo koonfurtana uu kaga beegan yahay dalka masar gaar ahaan jasiiradda saynaa masaaxo ahaan wuxuu dalka filistiin ku fadhiyaa toddobiyo labaatan kun iyo toddobiyo labaatan kilomitir oo iskuweer ah dadka filistiiniyiinta ah tiradoodana waxaa lagu qiyaasaa saddex iyo toban dhibic toddoba milyan oo ruux kuwaasoo ku kala firirsan daafaha caalamka iyo gudaha dhulka filistiin ee ku jira gumaysiga yuhuudda marka laga hadlayo xagga diimaha sagaashan iyo lix dhibic shan boqolkiiba reer falastiin waa dad muslimiin ah waxaana jiro tiro yar oo nasaaro ah kuwaasoo si nabad ah ku deganaan jiray dhulkan dowladihii islaamkuna ay jisiyo ka qaadi jireen markaa dib loo raaco filistiin waxay leedahay taariikh soo jireen ah oo la soo bilaabanaysa abuurista basharka iyo soo degitaankooda dhulka waxayna filistiin ahayd halkii ay ka soo bixi jireen ambiyada iyadoo masjidul aqsa uu dhisay nebiyullaahi aadam calayhi asalaam markii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama la soo saaray isagoo aan u soo hijroon madiina ayuu allaah u dheelmiyey magaalada barakaysan ee alqudus isagoo dhammaan rususha uu allaah soo diray ku dushiyey oo imaam ugu noqday masjidka al aqsa ee ay xilligan yuhuuddu ku tumanayaan wixii ka dambeeyey markii ay xoogaysteen muslimiinta waxay u xusulduubeen sidii loo xurin lahaa guud ahaan dhulka shaam gaar ahaan filistiin dadaaladii cumar alfaaruuq radiallaahu canhu ayaana ku soo dhammaaday xoraynta masjidka al aqsa iyo filistiin iyadoo furayaasha magaalada alqudus uu nasaaradii degganayd gacantiisa kagala wareegay khaliifkii muslimiinta inkastoo cahdigii khilaafada raashidada ah la furtay filistiin haddana gaaladii dunida ku noolayd marnaba kama quusan sidii ay u gumaysan lahaayeen filistiin mar welibana waxay isku dayayeen sidii ay muslimiinta uga saari lahaayeen dhulkan iyadoo mararka qaar ay u suuro gashay arrintaasi xilliyadii ugu adkaa ee soo maray filistiin waxaa ka mid ah markii ay saliibiyiintu la wareegeen dhulkan una xoog sheegteen muslimiintii xilligaasi kala tagsanaa waxayna alqudus caasimad u noqotay imaaro saliibi ah oo loogu magacdaray imaaradii baytulmaqdis hase ahaatee muslimiinta oo aan marnaba laga waayin koox mu'minad ah oo halganka iyo jihaad ka darandoorisa ayaa ku guulaystay inay mar kale xoreeyaan alqudus guushaanna wuxuu allaah ku sharfay magiciisana ku maamuusay salaaxuddiin al ayuubi oo wacad ku maray inaanu qoslin inta uu ka xoraynayo al aqsa sida ay sheegayaan riwaayaadka qaar ee ay taariikhdu wariso xilligii ay dowladda cuhmaaniyiintu maamulaysay caalamka islaamka gaar ahaan wakhtigii taagdarrideeda waxay reer galbeed ku qaateen qorshe yuhuudda lagu dejinayo filistiin dal ay iyagu leeyihiinna looga dhigayo maadaama xilligaasi ay ahaayeen barakacayaal si qaxooti ah ku jooga yurub iyo daafaha caalamka waxaa yuhuuddaasi lagu dhiirigeliyey inay u soo qaxaan dhulka filistiin halkaasoo loo sheegay in dal looga dhigi doono hoggaamiyihii cuhmaaniyiinta ugu magacawnaa filistiin ayaana ahaa calooshiis u shaqaysta ku saf ah reer galbeedka waana ninkaa markii dambe dumiyey khilaafadii cuhmaaniyiinta oo dhisay dowladda cilmaaniga ah ee turkiga kaasoo lagu magacaabo mustafa kamaal atatorik dowladda ingiriiska ayaa kaalin weyn ka qaadatay sidii yahuudda loo soo dejin lahaa dhulka filistiin waxaana markii ay soo bateen islamarkaana xoogaysteen la dhisay maleeshiyaad sahyuuniyiin ah oo taageero ka helaya reer galbeedka kuwaasoo gumaad kula dhaqaaqay muslimiinta wuxuu shirqoolka iyo makrigu socdo waxaa sannadkii kun sagaal boqol afartan iyo siddeeddii lagu dhawaaqay in filistiin laga dhisay dowlad yuhuuddu leeyihiin oo caasimaddeedu tahay alqudus ku dhowaad hal qarni ayuuna dhulkan gacanta ka maqan yahay cadowga yahuudda iyo nasaaradana gumaadayaan muslimiinta dhulka filistiin wuxuu mar weliba leeyahay ma jiraa cumar ama salaaxuddiin sharafkayga dib u soo celiya cadowga iyo heestana iga dulqaadaa inkastoo dagaallo badan ay wadaan dad fara ku-tiris ah oo muslimiinta ka mid ah haddana badi muslimiinta caalamka way ka hurdaan qadiyaddan oo taabanaysa iimaankooda iyo islaamnimadooda marka laga hadlayo xilligan wuxuu dhulka filistiin u kala qaybsan yahay ilaa saddex qaybood marinka khaza daanta galbeed iyo intaa ka soo hartay oo filistiiniyiinta sida tooska ah yahuuddu gumaysiga ugu haystaan tan iyo kun sagaal boqol afartan iyo siddeeddii أوطاننا في الخلد نبنيها بطاعات ودين كل ما في الكون فان غير رب العالمين نبذل الطاعات في مرضى الإله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنهم بتوبيخ guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal intaan ku kulmayno kan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا